ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobada bisha toddobaad sanadka iyo hijiriyada qodobada maanta oo talada ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen askar ka tirsan yuhuudda kadib iska hor imaaday dhex maray ciidanka yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta koo iyo toban maxbuus oo yemaniyiin ah oo ay dowladda maraykanku ku wareejisay saldanadda cumaan kadib markii ay ka soo saartay xabsiga guantanamo bay dukumentiyo la helay oo muujinaya in ku dhowaad boqol sargaal oo ka tirsanaa muqaawamada falastiin oo bashaar al asad ku dhex dilay xabsiyadii oo nidaamkiisu ku lahaa dalka suuriya ra-iisul wasaarihii dalka kanada ah oo xilka iska casilay kadib markii eedeymo badan iyo waxqabadla-aan ay uga yimaadeen shacabka iyo xisbiga oo madaxda ka ahaa mujaahidiinta jamacada nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro ku qaaday bar kontarool oo ay dalka maali ku leeyihiin maleeshiyaadka fagner iyo ciidanka maali sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada almalaaxim oo baahisay isdaar kooban oo talooyin muhiima loogu dirayo muslimiinta shaam laguna bogaadinayo guushii weyneeda ee ay ka gaareen sooryada kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
وهجاج qodobadaas oo dilgordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ka horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen askar ka tirsan yuhuudda kadib iska horrimaaday dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee kowda marinka go'doonsanin khaza waxaan maanta oo talaada ah danka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol konton iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saaynada yuhuudda ee ciidamada gumaystaha yuhuudda oo godan adag saaray waqooyiga daanta galbeed haddaba aan ku horeyna duqaymaha ciidamada dulmiga badan ee gumaystaha yuhuudda ayaa waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay ilaa subaxii hore maanta ay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ka dhan ah dadka shacabkii aan waxba galabsan waxaana ku sheeday xasuuqyadaasi dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan bartamaha marinka khaze gaar ahaan magaalada deerilbalaax ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku sheeday afar ruux oo shacab riid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqin aad u xoogan ka fuliyeen magaalada rafax gaar ahaan deegaanka qarbatil cades waxayna halkaa ku dileen saddex ruuxoo falastiiniyiin ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan isla magaalada rafax ciidamada yuhuudu waxay duqeen middaa la mid ay ka fuliyeen deegaanka showka waxaana duqeynta baarlimadii halkaasi ka dhacay ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada khanuunis ee koonfurta marinka khaza waxaan halkaasi ku sheegay dad aad u fara badan oo shacab reyd ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan kuwaasoo ay ka mid yihiin dumar carruur iyo waayeelo dhismo ku yaala deegaanka safdaawi ee magaalada khaza duqeyna aad u xoogan ayay ku burburiyeen ciidamada yuhuudda waxaan halkaasi ku sheegay dad aad u fara badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kale xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza madrase ay ku hoyanayeen dad barakacyaal oo halkaasi ku taala ayay ciidamada yuhuudda la bartilmeysadeen duqeyna aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duuqaynta halkaasi ka dhaacday ku sheediya afartan ruux oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah halkay ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale duqeymo kala duwan ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen waqooyi galbeed magaalada rafax waxaana halkaasi ku sheeday tobannaan ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale deegaanka alfijaar ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen duqeymo loo adeegsaday madaafiicda goobta waxaana halkaasi ku sheeday daadu fara badan oo shacab ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen agagarhka taawarka ceenujaaluuda ee xerada nuseeraad guri ku yaala ayay ciidamada yuhuuda duqeyn xoogan la dhaceen waxaana halkaasi ku sheeday qaar ka mida dadkii halkaasi ku sugnaa halkii ay dhaawacmeen kuwa kale teendhooyin dadka barakacyaasha ah ka taagteen xerada almakhaazi ayay sidoo kale ciidamada yuhuud ula dhaceen duqeymo u xushlimaah waxaana halkaasi ku sheeday qaar ka mida barakacyaashii halkaasi ku sugnayd halkii ay dhaawacmeen kuwa kale xerada alburejiya bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn aadu xoogan oo ay ku dileen afar ruuxu shacab rayd ah kuwa kalena ay ku dhaawaceen masjidka alkhaalidiyay ku yaala galbeedka magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn aadu xoogan oo xagga cirka ah waxaana masjidka soo gaaray burbur baxsan iyadoo sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaar ka mid dadkii ku sugnaa masjidka xilliga ay duqeyntu ka dhaceysay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxaa lagu sheegay tirada dadka ku sheeday duqeymo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyadoo duqeymo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ku sheedeen tobannaan ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada gumaystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka iyo taangiyadooda ayaa waxay geysteen tiro xasuuqya oo sababay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan wasaaradda caafimaadka ayaa xustay xasuuqyada dhacay afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafa ayaana waxaa lagu sheegay inay gaarayeen ilaa saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shaheedeen dad gaaraya konton ruux halkay dhaawac kala duwan soo gaareen toddobaatan iyo shan ruux oo kale waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay in tobannaan ruux ay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda geesta kale waxaa si aada usii kordhaya tira dadka ku sheeday duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka wadaan marinka goodonsan ee khaza iyadoo saacad walba oo soo marta marinka khaza ay shuwaado iyo dhaawaco noqonayaan boqolaal ruuxu shacab ah isla markaana ay burburayaan dhismayaal iyo guryahay dadka shacabka ku hooyanayeen muddo dhan shan iyo toban bilood ayayna ciidamada yuhuudda duqeymahan kala soclayn ay ka wadaan madaarista masaajidda maraakista isbitaalada xarumaha caafimaad iyo guud ahaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah waxaana sida la suuranayay muddadaasi dhan halka sana saddexda bilood ay ciidamada yuhuudda marinka khaza ku dileen dad gaaraya afartan iyo saddex kun siddeed boqol konton iyo afar ruux oo iskugu jira dumar carruur iyo waayilo kuwaas waan waxba galabsan islamarkaana ka mid ah mustadacafiinta reer khaza halkay dhaawacyaduna marayaan boqol iyo sagaal kun boqol soddon iyo sagaal ruux oo kale waxaa intaas sii dharoo weli burburka dhagaxaanta hoosiisa kuwas xaniban in ka badan koo iyo toban kun oo ruux iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana saar xandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday marinka goodonsanin khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsan askarta yuhuudan iskugu jira kuwa toos ah duuqeymo lagu garaacay saldhigyadooda iyo deegaanadii xooga ku haystaan iyo weliba weeraro dhabagalla ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay gaari gaashaaman noociisna uu yahay markaafu ay wateen canaasir ka tirsan ciidamada yuhuudda ay ku beegsadeen galbeedka xerada jabaal iyo waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan canaasirtii gaarigaas la socotay isla xeradani ciidamada muqaamadu waxay qarax aad u culus u dhigeen labo gaari oo ah kuwa ciidamada xambaara kuwaasoo ayla socdeen xubnaadu fara badan oo ka tirsan ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaadaya waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku baxay qaar badan oo iyaga ka mid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale sidoo kale dagaalyahanada muqaamada falastiin waxay gantaale ku weerareen deegaanada yuhuudda xoog lagu dejiyey waxaana halkaasi ka dhashay waxyeello xoogan ciidamada maamulka yuhuudayana waxay sheegeen halkan ay ku soo dhaceen gantalo tiro badan kuwaasoo laga soo tuuray dhanka qidaaca goodonsan ee khaza taliska milatariga saanada yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in ciidamadooda saacadii lasoo dhaafay ay dagaallo xoogan ka galeen waqooyiga marinka khaza halkaasna lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wuxuu taliska sheegay in dagaaladii ka dhacay waqooyiga lagu dilay askariya saraakiil sare sargaalka lagu dilay dagaalka waqooyiga ayaana waxuu ahaa hogaamiyaha guutada naxaal ee dhowaan halkaasi loo soo wareejiyey sidoo kale wuxuu sheegay inay dhaawacmeen laba ka mid ah guutadaasi islamarkaana dhaawacyadooda uu yahay mid halis ah warbaahinada maamulka yuhuudda ayaa waxay tilmaamayaan in dagaalada ka dhacaya magaalada beytlehi ay yihiin kuwa aad u adag laba gaari waa kuwa ciidamada qaadaayana dhowaan magaaladaas lagu qarxiyey halkaasna waxaa ka dhashay khasaare-aad u xoogan oo ciidamada yuhuudda gaaray waxaana iminka aad u korortay askarta yuhuudda uga dhimanaya marinka khaza kadib markii ay yuhuudda lixdii oktoobar ee sanadkii dhammaaday ee labadi kun afar iyo labaatanka ay dullaan ku soo qaadeen waqooyiga marinka khaza tani markaasna waxaa shaaca laga qaaday in halkaas lagu dilay afartan iyo laba canaasir kuwaasoo iskugu jira askar iyo saraakiil mar walbana waxaa sii kordhaysa tiradaasi waxay sidoo kale dhaawacyadu buuxdhaafiyeen goobaha caafimaadda ee militariga saynada yuhuudda maamulka yuhuudda ayaana wuxuu la kulmayaa khasaare dhan weliba kadib markii uu bilaaway howlgalkiisa ku aadan marinka khaza waxaana tan iyo markaas soo gaaray khasaare iskugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ugu dambayntii gumaystaha yuhuudda ayaa wuxuu gelinkii dambe ee maalintii shalay salaadii casir kadib oo goodan adag oo lama filaana saaray waqooyiga daanta galbeed ee kuwa jirto gumaysiga maamulka yuhuudda dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan ciidamada yuhuud ay xidheen waddooyin ku yaala waqooyi bari magaalada naabolis oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waqooyiga daanta galbeed sidoo kale ciidamada yuhuud waxay xidheen bariga magaalada duubaas ciidamo aad fara badan ayayna sidoo kale ku daabuleen magaalada khaliiliya ee isla waqooyiga ku taala tani ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli maalintii shalay halkaas uu ka dhacay weerar toogasha oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toban xubnood oo yuhuudda ka tirsan wakaalada wararka ee falastiiniyiinta ee waafa ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuud ay istaajiyeen gawaari badan oo maraya dhammaan waddooyinka magaalooyinka ay goodoon ka saareen islamarkaana ay xooga ku galeen waxayna intaas sii raaciseen wakaalada in ciidamada yuhuud ay si aada u baarayeen dadka shacabka falastiiniyiinta arrintan ayana waxay sababtay waddooyin badan oo waqooyiga ku yaala inay ka dhashaan saxmad aad u daran islamarkaana uu qalqalgala isku socodka dadka iyo gawaarida iyagoo sidoo kale istaajiyo in badan xanibay gawaari anbalasa oo siday bukaano kuwaasoo maraya waddada badan ee bariga waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda sidaas la mid a u xidheen waddooyinka magaalada duubaas ee daanta galbeed waxayna halkaas ka sameeyeen dhibaatooyin aad u fara badan oo ka dhanna shacabka iyagoona dhaawacay ugu yaraan saddex arday u socdeen madarsadooda dadka xoogga lagu deegaameeyey deegaanada falastiiniyiinta ayaa sidoo kale xidhay waddooyinka magaalooyin ay ka mid yihiin naabolis duubaas dulkaram iyo khaliiliya dadka falastiiniyiinta ee gawaarida saaran ayaana waxay ku tuurayeen dhagaxaan magaalada baytulaxam ayay sidoo kale yuhuuddu ka geysteen dhibaatooyin kuwaasi la mid ah waxayna xanibaad saareen labada albaab ee laga soo gala magaalada oo ay ka mid yihiin ashuwaala iyo arashaayid waana labada albaab ee ugu waaweyn ku yaala bariga magaalada magaalada alkhayl oo ayna ka mid ah magaalooyinka martigeliya goodoonka iyo xadgudubyada maamulka yuhuudda iyo shacabkiisa dulmiga badan waxaa laga soo warinaya in gaari uu saarnaa wasiir falastiiniya oo ka mid ah maamulka dabadhilifka ee maxamuud cabbaas ay ka xidhan waddada goor uu ahaa mid safar ah u socday magaalada yada ee ku taala galbeedka magaalada alkhaliil waana tan madaxda maqaarsaarka sida ay mar walba u wajahaan bahdil iyo dhibaatooyinka yuhuudda wasiirka maaliyadda ee ka mid ah isbeesiga netanyahu ayaa wuxuu ku baaqay in magaalada naabolis iyo jinin laga dhiga sidii jabaaliya oo kale islamarkaana halkaas laga bilaabo howlgal sirsifeen ah iyo goodoomin dhan weliba ah arrintan ninkan uu ku hadaaqaya ayaana waxay dhalatay wixii ka dambeeyey mustuudinka duum ee bariga magaaladaas uu ka dhacay weerar toogasho oo ay fuliyeen dagaalyahan oo ka tirsan muqaawamada falastiin laguna dilay saddex yuhuudda toddoba kana lagu dhaawacay wuxuuna yidhi samutradish waa in naabolis iyo jinin ay noqdaan sidii jabaaliya oo kale ilaa laga waayay dad nagu caasiyo oo naga soo horjeesto ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda netanyahu isna waxuu dhankiisa sheegay inay dili doonaan oo aysan marnaba cafin doonin lana xisaabtami doonaan cid kastoo gacan ku leh weerarada yuhuudda mana ahan kuwa ciqaabteena ka badbaadaya ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka difaaca iyo israa'iil kaadis wuxuu isigana yidhi ma ogolaanayn in xaalka yuhuudda ee daanta galbeed uu noqdo sidii uu ahaan jiray xaalka qidaaca khazo oo kale dhanka kale ciidamada maamulka dabadhilifka ee falastiiniyiinta ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu gubay guryo aad u fara badan oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta kuwaasoo ku yeela waqooyiga marinka ciidamadani oo ah kuwa uu gumaystaha yuhuudda ku shaqaysanayo ayaa waxay xamlo ka dhannaa shacabka falastiiniyiinta soo qaadeen soddon iyo saddex maalmood ka hor iyagoona geystay gobodfalle kala duwan ilaa ay dadka falastiiniyiinta ku tilmaamaan in ficiladooda guracan ay la mid yihiin amaba ka daran yihiin kuwa maamulka yuhuudda shan guri oo ay degan yihiin dad barakacyaal ayaa la warinayaa in kooxahan ay si caddab u qabasiiyeen muuqaalo lagu baayiyey baraha bulshada ayaana muujinaya qiica iyo holaca ka baxayo guryahani afayeenka rasmiga ee maamulkan ayaana wuxuu ka dhawaajay in weerarada lagu guubay guryahan ay ka mid yihiin howlgallada ay sameynayaan ciidamadooda ammaanka ee u shaqeeya maamulka yuhuudda war ka soo baxay kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxaa lagu sheegay in ciidamada maamulka maxamuud cabbaas ay soo gudbeen xadkooda wixii hadda ka dambeeyey inay gacmaha iskula tagi doonaan waxaana bayaanka lagu sheegay in ciidamadan ay dileen dadka abriyada ah islamarkaana ay gubeen guryaha dadka qaxootiga ah
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir koob-iyo toban maxbuus ayay dowladda maraykanka ku wareejisay saldanada cumaan kadib markii ay ka soo saartay xabsiga guantanamo bay wasaaradda dagaalka ee xukuumadda washington ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqday inay koob iyo toban maxbuus oo yemeniyiin ah ku wareejisay saldanada cumaan kuwaasoo inka badan labaatan sano ku xirnaa xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay kaasoo ku yaala jasiiradda kuuba maxaabiistan ayaa muddada intaasi leeg ku jiray xabsiga guantanamo bay iyadoona aysan ilaayo haatan caddayn waxaa loo haystay xabsiga ayaa waxaa weli ku xiran shan iyo toban maxbuus oo muslimiin ah kuwaas oo saddex ka mid ah dhowaan uu maraykanku sheegay inuu daynayo saddex kalena ameerikaanka waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan galdacwadeedkooda halka toddoba kalena loo heysto tuhun oo keliya iyo laba kalena uu xukun ku dhacay maalmo ka horeeyeed markii maxbuus u dhashay dalka tuunis laga soo saaray xabsigan dibna loogu celiyay waddankiisa iyadoona lagu wareejiyey xukuumadda dalkaasi ka jirta oo markii horeba u gacangelisay maraykanka dadka muslimiinta ah ee weli xabsiga guantanamo bay ku xiran waxaa ka mid ah khaalid sheekh maxamed oo ka mid ahaa mujaahidiinta alqaacida faka allaahu asram xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay ayaa waxaa la furay xilligii buush madaxweynaha ka ahaa waddanka maraykanka waxaana xilliyadii hore ku xirnaa maxaabiis gaaraysa siddeed boqol kuwaasoo dhammaantooda loo haysta hal eed oo ah inay ka dambeeyaan weeraro maraykanka iyo inta garabka oo ah ku tilmaameen kuwa argixiso madaxweynaha haatan xilka kasii degaya ee cajuuska lagu magacaabo jo baidan ayuu qorshaha maraykanka u ahaa inuu soo xiro xabsiga sumcad xumada usoo jiiday dowladooda hase ahaatee waxaa muuqata in maalmo kooban usoo hareen isagoona arrintaasi dhammaystirin dhinaca kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku qaday bar kontarool oo dalka maali ku leeyihiin maleeshiyaadka fagnar iyo ciidamada maali weeradan oo ahaa kuwo qorshaysan ayay aroor hore kula jarmaadeen cutub yaad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin bar kontarool oo maleeshiyaadka caloosha shaqaystayaasha fagnar iyo askarta xukuumadda maali ay ku leeyihiin magaalada dooyindiisa ee dhacda gudaha waddanka maali ee dhac mandiqada saxaraa iyo saaxilka afrika dagaalkan ayaa ka dhacay albaabada laga soo galo magaalada halkaasoo fooda isku dareen labada daraf ayna isku adeegseen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana durbadiiba maleeshiyaadka murtadaqada fagnar iyo askarta maali bilaabeen inay isaga firxadaan fagaaraha dagaalka waa caadadood marka la iska hor imaado inay ka firxadaan meydaanka dagaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa askarta maali iyo kuwa fagnar ka furtay hub iyo sanado militari oo fara badan khanaa'imka ay mujaahidiinta soo furteen waxaa ka mid ah mooto dhugdhugley ah iyo agabyo kale oo militari sida laga dheehanayo sawre ay ku baahisay barta telegaraamka ay ku leedahay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan maleeshiyaadka fagnar iyo ciidamada maali ay ku kaceen gobodfalo ka baxsan baniaadanimada kuwaasoo ay ku xasuuqeen dad shacab ah oo safar ahaa waxayna halkaasi ku dileen ugu yaraan siddeed ruux marar badan ayaa sidan oo kale maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha ah ee ruushka u rabaayadaysan ee fagnar iyo ciidamada maali waxay la kulmeen weerar laayaan ah uga yimid dhanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo mar weliba u taagan sidii ay u leyn lahaayeen oo ay dadka shacabka ah oo ay gumaadeen uga argudi lahaayeen ciidamada maali iyo kuwa fagnar geeska kale dukumentariyo la helay ayaa muujinaya in ku dhowaad boqol sarkaal oo ka tirsanaa muqaawamada falastiin uu bashaar al asad ku dilay xabsiyadii uu nidaamkiisa ku lahaa suuriya haddaba goormee ayaa la dilay saraakiishaas tan iyo wixii ka dambeeyey kacdoonkii guga carbeed ee labada kun koob iyo tobankii wuxuu nidaamkii bashaar al asad ee ka jiray dalka suuriya xabsiyada uu ku leeyahay ku gurayay saraakiil sarsare oo ka mid ah kuwa u waaweyn ee muqaawamada falastiin saraakiil sare oo gaarayay ilaa iyo afar iyo sagaashan sarkaal ayuu nidaamkii bashaar al asad tan iyo xilligaas xabsiyada uu ku lahaa gudaha dalkaasi ku dhex dilay isagoona xitaa haba yaraatee aan soo taagin wax maxkamad ah xogta la xiriirta in la dilay saraakiishan waxaa la helay oo keliya kadib markii gebi ahaanba lalaalay oo daaqada laga tuuray dhiigacabkii bashaar al asad ahaa iyo nidaamkiisa waana dukumentiyada caddaynaya arrinta looga tagay xarunta dhexe ee sirdoonka ee nidaamkii bashaar al asad ee burburay siday warbaahinta usoo dusiyeen ilo xog ogaal ah bashaar al asad iyo dowladda shiicada ah ee iiraan waxay weligood ahaayeen kuwa isku muujiya inay taageersan yihiin muqaawamada falastiin hase ahaatee waxay dadka xogogaalka ah ee u dhundaloola arrimaha suuriya sheegayaan in bashar al asad aysan arrintaasi dhabka ahayn balse uu ahaa inuu dadkaasi israacsiiyo maadaama gaashaanbuurtiisa oo ay ka mid ahaayeen iiraan iyo ururka isku magacaabay xisbullah ay arrintaasi faraha kula jireen tan iyo markii xukunka laga tuuray dhiigdaadiyihii bashaar al asad ee madaxa uga taagnaa bulshada suuriya waxaa gudaha dalkaasi marba marka xigta bannaanka usoo banbaxaya qaar ka mida goobfaradii uu geystay nidaamkaasi waana arrin muujinaysa mansiladda ama heerka uu ninkan ka gaaray gumaadka basharka iyo baabi'intooda ugu dambayntii ra-iisul wasaarihii dalka kanada ayaa xilka iska casilay kadib markii eedeymo badan waxqabad la-aan la xidhiirta uga yimaadeen dhanka shacabka iyo xisbiga uu madaxa ka yahay justin trudow oo ahaa ra-iisul wasaarihii waddanka kanada islamarkaana xilkan hayay muddo toban sano ah ayaa xilka iska casilay maalintii shalay isagoona ku sugan magaalada awtawa ee dalkaasi trudow ayaa sheegay inuu isaga tagay xilka ra-iisul wasaarenimo iyo xisbigii uu ka tirsanaa wuxuu ugu baaqay ururka inay doortaan qof kale iscasilaada ninkan afar iyo konton sano jirka ayaa timid kadib markii taageerada xisbiga aada hoos ugu dhacday islamarkaana uu ra-iisul wasaaraha xilka iska casilay uu la kulmay eedeymo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in mas-uul ka yahay sarakac ku yimin sicir bararka ka jira dalka kadib markii uu iscasilaada ku dhawaaqay trudow ra-iisul wasaarihii waddanka kanada donald trump madaxweynaha cusub ee waddanka maraykanka ee dhowaan la filayo inuu la wareego talada waddanka maraykanka ayaa u arkaya inay halkaasi fursad ka jirto wuxuuna dib u soo celiyey baaqii maraykanka ahaa inay kanada waddankooda kusoo biirto dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan mu'asasada almalaaxim oo baahisay isdaar kooban oo talooyin muhiim ah loogu dirayo muslimiinta shaam laguna bogaadinayo guushii weyneed ee ay ka gaareen nuseyriyada waxaana soo jeedinaya yaasir cabdallah
ذوقوا لشر الله يا ثوار وافدوا حمى الإسلام
waa mid ka mid ah isdaaraadka shaahid ee ay baahiso mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kaasoo ah muuqaal kooban oo soconaya muddo toddoba daqiiqa ah islamarkaana lagu soo bandhigaya dhinac ka mid ah xaqiiqda wixii ka dhacay dalka suuriya isdaarkan kooban wuxuu qeybaha hore soo bandhigaya sidii sannado ka hor ahaa waaqicii muslimiinta suuriya oo dhibaatooyin iyo jaraa'im kala duwan oo cudwaani ah kala kulmayay maamulkii ay rideen kacdoonwadayaasha ee bashaar al asad wuxuu ugu horreyn milicsanayaa isdultaagna ku sameynaya kacdoonkii labadi kun kow iyo tobanka ay sameeyeen muslimiinta suuriya ee hadafkoodu ahaa in la rido nidaamkii bashaar balse aan u dhicin sidii loo qorsheeyey wuxuu isdaarku shaaca ka qaadaya in ka hor dhicitaankii bashaar afar iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay uu allah ummadda mar kale ka hor fadeexeeyey nidaamyada shisheeye ee mar weliba fagaarayaasha la taagan inay u doodaan wax lagu sheego xuquuqda aadanaha intaasi kadib ayuu soo bandhigaya muuqaalka almalaaxim qayb ka mid ah duqeymihii iyo weeraradii cadowtooye ee nidaamkii bashaar al asad ku xasuuqay muslimiinta dalkaasi intii lagu guda jiray afar iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ka hor intii aan la ridin nidaamkii sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatanka دمر وفجر ونشر الخراب في البلاد
هذا طفل هذا طفل ما ذنب هذا الطفل ان يقصى ان يقصى في هذه المواد ما ذنب هذا الطفل
muuqaalka ayaa lagu sheegayaa in afar iyo tobankii sano xasuuqyo joogta ay socdeen dhammaan hay-adaha sheegtay inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha sida waxa ay ugu yeeraan xuquuqda carruurta kuwa aqaliyaadka iyo sidoo kale xorriyadda hadalka ay sheeda ka daawanayeen waxa ka dhacayay suuriya dhanka kale muddadaasi wuxuu bashaar noocyada hubka halista u adeegsanayay beegsiga rayidka isaga oo raacaya kana badinaya aabbihiis oo isna gobodfalo kala duwan oo ka dhana dadka muslimiinta ka geystay dalkaasi bashaar ayaana ku socday dhabihii aabbihiisa xaafid si uu u waariyo taariikhda madow ee qoyskaasi hase ahaatee muddadaasi uu bashaar dulaysanayay shacabka burburinayay dhismayaasha fasaadkana uu sii xoojinayay ma jirin cid kala xisaabtanta falalkaas guracan waxaana keliya waaqican falcelintiisa ka howlanaa laba koox oo qura waxay kala ahaayeen koox usoo degdegta in bashaar ku bogaadiso cuduwaanka ka dhanka ah ee shacabka kuna garab taagnay si uu u ciribtiro muslimiinta taasoo uga hambaliyeynaysay uguna ammaanaysay shirarka sida kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay riyaad kaasoo uu martigelinayay ibnu salmaan oo ah dhaxal sugaha sacuudiga kooxda kale waxay ahayd koox diyaarsanaysay diyaaradaha daroniska ee loo yaqaano shaaheen ee ay ku bartilmaamaysanaysay maleeshiyaadka bashaar una soo birtumanaysay sidii usoo afjari lahayd xukunka nidaamkaasi ee qaatay wax ka badan konton sano sidoo kalena usoo xureeyaan maxaabiista una difaacaan mustadacafiinta فكان الرصاص والقذائف والمتفجرات أبلغ من الخطب والمؤتمرات فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هزم الله الطاغية بشار ونصر المجاهدين وأجاب دعوة المظلومين ونصر الله أهل الإسلام على أهل الكفر بكل طوائفهم ونحلهم وتحرر الرجال والنساء والأطفال بعد أن سلبهم بشار حقوقهم وكرامتهم واستنشق شعب سوريا عبير الحرية واستبشر بحكم الإسلام qeybaha dhexe wuxuu isdaarkani tilmaamayaa in kadib isbedeladii ka dhacay suuriya ay mar kale reer galbeedku isku dayayaan inay daboolaan xaqiiqda aan daha saarneen ee wixii ka dhacay suuriya weliba iyaga oo ku dhawaaqaya isla xuquuqdii ay shalay sheeganayeen inay difaac u yihiin balse la arkay xaqiiqdeeda أرادوا طمس نور شمس الحقائق بشبهات الشياطين ولن تخفى إلا على من به رمد
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
sheekh saami al cureydi oo ka mid ah culimmada saaxada jihaadka ee dhulka shaam ee kasoo muuqanaya isdaarkan ayaa sheegay in cilmaaniyadu aysan ahayn waxa ay hubka u qaateen ee muddada dheer ay halganka uga jireen wuxuu sidoo kale muslimiinta shaam ku booriyey shareecada iyo isku xukunkeeda taa beddelkeedana wuxuu uga baaqay inay iska diidaan xukunka baatilka ee ka hor imaanaya shareecada islaamka نقول إننا لن نقبل لن نقبل بأي waxaan si cad u sheegaynaa in aan aqbali doonin nidaam aanu xukunkiisu ahayn shareecada islaamka waxay doonto ha nagu qaadato ama siday doonto ha isku rogto xaaladda annagu waxaan leenahay laba khiyaar oo ah in ayna xukunto shareecada islaamka ama allah dartii la inoo dilo waxaana hadalkan u leenahay si cad oo aan cidna ka dahsoonayn waana sida ay tahay in uu kor ugu qaado mujaahid kasta waa in aan caddayno go'aankaasi oo ah in aan shareecada ku noolaanno ama aan shahiidno waa laba mid ka mid ah in guul la helo oo shareecada islaamka ay taliso ama in naloo dilo si aan shareecada islaamka u dhaqangelinno annagu walaalayaal hubka uma aanan qaadin sidii aan u ridi lahayn daaquud nusayri ah oo mujrim ah si booskiisa uu u beddelo daaquud kale oo calmaani ah oo xun
فنحن ما حملنا السلاح إخواني نحن ما حملنا السلاح ليزول طاغوت نصيري مجرم ليحل مكانه طاغوت علماني خبيث
وإن كان شعب سوريا أسقط طاغيته فهناك شعوب لا زالت تطمع من طغاتها وحتما ستسقطهم ولو بعد حين وإن تحرر صيدنايا سوريا فهناك صيدنايا غوانتنامو والسعودية ومصر والإمارات وغيرها قريبا ستتحرر بإذن الله
waxaa ku xiga oo daqiiqadaha dambe lagu arkaya muuqaalka ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala bariga afrika gaar ahaan raggii kasoo qalinjibiyey mucaskarkii ribci ibnu caamir kuwaas oo lagu lifaaqay aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuratulmaa-ida قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين sheekh qaasim alreymi oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiirat alcarab ayaa gebagabada muuqaalka cusub ee muwaasasada almalaaxim lagu arkaya isagoo la hadlaya muslimiinta kulana dardaarmaya inay jihaadka u nafiiraan si ay u helaan xalka dhibaatada ku habsatay ummadda ee weli laga bixi la'yahay
أمتنا المسلمة إن الجهاد هو الحل والمخرج ummaddeena muslimka ah ogaada jihaadku waa xalka keliya ee looga badbaadi karo dulliga xalku wuxuu ku jiraa jihaadka xalku wuxuu ku jiraa in islaamka loo laabto allah baan ku dhaartee xalku kuma jiro dimuqraadiyadda calmaaniyadda ama ku tiirsanaanta kuwa daalimiinta ah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu furay albaabkan weyn oo ka mid ah albaabada jannada waana sidoo kale albaab murugta iyo culeyska uu dadka uga qaado waxaadna maanta ogaataan in allah uu dushiina yeelay waajibkaas allah baan ku dhaartaye waa mid ka mid ah naxariista alle uu siiye addoommadiisa ee rabbigiina niyadda u wanaajiya dagaalkaad dagaalamaysaan ha ahaado mid diinta alle ku saryeelaysaan alle baan saddex jeer ku dhaartaye cadaaladda iyo xurriyadda kuma helaysaan ilaa jihaadka mooye xuquuqda kuma helaysaan oo midkiin naftiisa maalkiisa iyo cirdigiisa kuma aamin noqonayo ilaa jihaadka mooye ولن تجدوا الحقوق إلا به ولن يأمن أحدكم على نفسه وماله وعرضه وأرضه إلا فيه ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي عرفت الله